laga rabay ee zakada waa uu sheegay hadday waqtiyaal kala duwan baxaan intii laysku dumi lahaa iyo intaan laysku geeyin waa kala sheegay oo nisaabkii layskugu kaamiliyey ilaahay hadda waajibka laga rabaa imisuu yihi uma alwaajibu waajibku wuxuu yahay alcushru toban meelood meeshood in suqiya haddii lagu waraabiyey bilaa muhnatin qarash la-aan kalmadari roobkii wa naxwi wixii la midow biyaha oo lagu waraabinahayaa haddii ay kharash joogtaha ku jiraan iyo haddaysan ku jirin baa la kala qaada kanaal baa lasoo jeexay wax hal mara la qabanahayo kaas kharashka loo xisaabin laakiin biyaha meeshaas lagu shubo matoor baa lagu soo saara gacan baa lagu dhaamiya xoog baa la geliya meel baa la dhiga biyahan webiga ayaa kanaal ay ku yimaadaan daadooy wey ama roob baa meeshii ku yimid ama geedka wuxuu yahay geed oo xididkiisu dhulka aroorahayo biyo kasoo cabahayo aan biyo loo lagu waraabinba waxyaalahaas oo kharash la-aanta uu ku waraabahayo cushur baa laga rabaa toban meelood meeshu uma alwaajibu alcushru cushri weeye in suqiya haddii la waraabiyo bilaa mu'natin kharash la-aan kalmadari wanaxwi wa nisfu lcushri cushur niskiis weeye in suqiya haddii la waraabiyo bimunatin kharash bimu'unatin kharash haddii lagu waraabiyo ka saaqiyatin wey saaqiyadaas marka neef xoolaha soo waraabiya iyo wanaxwiha wixii la mida neef baa biyaha soo qaada matoor baa biyo soo qaada muxuu ahaa ceelkaana wuxuu leeyahay duulaab duulaabka garangarta ceelku leeyahay biyaha lagu jiido wixii mar xoog iyo kharash iyo wax noocaasa muta nisful cushur baa laga qaada haye labadoodiiba waa isku yimaadeen sanadkan nabaadkaana wuxuu baxaya afar bilood afarta bilood laba bilood wuxuu ku korahayay roob labadii kalena wuxuu u baahday waraab oo xoog ama kharash uu u baahday sidee la yeelaya marka kee labadooda la raacina wuxuu ihi walqistu qayb baa ku waajibaysa in suqiya bihimaa hadii wa lagu haddii labadaba lagu waraabiyo labadaba haddii lagu waraabiyo roobkiina waa ku baxay biyihii kharashkana waa ku baxay marka waa la qaybina qaybtu marka hadday jajab hoosoo aan la gaari karin ay gaarto waa la yska dhaafaya laakiin haddii wax la qiyaasi karo maalan saddex haddii loo qaybiyo laba wuxuu ku baxaya roob halna wuxuu ku baxaya kharash markaas waa la xisaabinaya ruuca baa la iskaga daynaya kharashka alaata arbaaci kale iska bixinaya alaata arbaaci alcushra marka waxaana laga fiirinayaa buu leeyahay miruhu siday ugu koreenoo inta ay ku korahayeen ayaa laga fiirinaya ee muddada kaliya la fiirin maayo haddii roobka ku da-ay aada ay ugu koreen biyaha oo lagu soo waxa yar ay ku koreen haddii waxaas la qiyaasi karo qiyaastaasaa laga bixina haddii qiyaastu ay xariiri noqoto oo waxba la qiyaasi waayana meesha oon agarka ah markaa la iska qabsan doono laakiin haddii wax la xisaabin karo waa qisti uma laa shaya fiihi waxba kuma jiraan wax ku waajibayo dambe ma jiro ninkan boqol kintaal baa usoo go'day hal maruhu toban kintaal bixiyey intoodii kale mana gadan mana cudanan meel buu iska dhigay hal sanay yaaleen laba sanay yaaleen saddex sanay yaaleen seke dambe laga maro zekadu soo bixitaanka ay soo baxday ayaa wax ugu waajibayeen maahane waatuu xaqahu yowma xasaadihi weeye maalin walba wax laga maro maalin walba wax laga maro uma laa shaya fiihi wain daama fii milkihi siniina sanooyin badan buu milkiisa ku daamay ha iska haystoba sanooyin ee wax laga maro wayaxrumu cala lmaaliki maaligi waxaa ka xaaraama an yaakula inuu cuno shay-an min asamrati mirihii kamid ah ow yatasarafa fiiha inuu maamusho bibeycin beec iyo waqayri qabla alkharsi intaan la qiyaasin ninkan shoodii walba meesha ku jira miskiinka wax ku yeeshay suldaankaa dad soo bixinaya dadkaasi dad beer yaqaana wey beertuu dhex marahaya waa qiyaasaya wuxuu leey beertan waxaa ka imaan karta konton kintaal shan kintaal baa lagaa raba ninkii oo beereyda haddii marka arrintaasi arrin sidaasoo qanaca ay tahay wuxuu leeyahay kontonkii qiyaastaasaa marka uu wax lagu jaangoynahayaa shantii kintaal waxaa leeyahay markii adiga miraha aa kala saafiyeysa shan kintaal iyo keen inta ka hore iska gado haddaa rabti iskana tasarruf waxaa rabti ku isticmaal marka qiyaastaas la sameeyey oo wax lagu jaangooyey waxay ninka u furaysaa in uu marka wixii uu raba iska isticmaalo ilaa wixii laga rabay waa la qiyaasay meel baa la dhigay laakiin asagoon waxba qiyaasnayn hadduu wixii cagta geliyo oo meeshii wixii iska cuno miskiinka wixiisiyaa baxsan doono meel loo doono la helin qabla alkharsi qiyaasta horteeda kharsigaana waxa weye imisaa beerta ka bixi karta beeryahanka markii la fiirsho nin waxaas muddo badan ka shaqayn jiray qiyaastiisa waa soo dhadhawaanaysa qarsigaas marka zakada ku saabsan wax oo aqwaal ee culama maahan had ahadiita ku saabsan oo zakada si toos ah u taabanaysa wax aanu saxiix kuma aha laakiin ee waxa jirtay nabiga sallallahu alayhi wasallam khaybar oo kale oo beeraha waxa ka soo baxa kala bar ay yihiin muslimiinta iyo yahuuda nin buu soo diraya ninkaas beeryahan way waa dhex maraya Abdullah ibn Rawah miyaa markii nin loo soo diray markaas uu qiyaasay oo fiirshay markaas uu qadarkii sheegay markaas ilaahayna waa kuwa nagu badanta bis ana inta ku qaadanayo nus ana idin siina markaas waxay yiraahdeen ma anaga ku qaadanay waa asagoo aad markii horeysay qiyaas fiican buu keenay laakiin ayaga waxay rabeen inay xogaa wax ka riixdaan marka wuxuu yiri ana ku qaadanaya qiyaastaas wixii ka soo baxa nusna ana idin siina markaas yiri ma anaga ku qaadan marka qiyaastaas oo beerta lagu sameeyay ayaa midaana lagu qiyaasay oo zakada oo ayadana waxa weeye wax wax ku soo dhawaan karaan oo dadkana u fududeyn kara hawsha u fududeyn karo fa in facala haduu sameeyo damanahu mise daminahu waa damana markii uu uu qiyaaso wuxuu leeyahay intaasoo kintaal baa korkaaga ku go'day ninkaasaa marka damaanaya dhuntiya isagaa guda isagaa laga has ويندب للإمام إمام كان وحا الله سنة أن يبعث إنه بحيو خارسا ننسو قياسو عدلا عادله يخرس ثمار الثمار قياسة سيو قياسة ومعناه أنه يدور وهو ريقه حول النخلة جيد كتميرتها جيسيسة فيقول حلية فيها من الرضب كذا intaas oo rudaba hadda saaran hadii asoo miri dhacankiisa ku jiro hadda la miisaamo intaas oo noqon kara wayati min atamri kada markii timir uu noqdo oo waqtigiisa kada laga bixin la gaaro aan gagana intaas ka iman karta ساسو قياس وانا دنين او شقداس يقان ويضمن المالك مالك وحو كضمانه قبنها نصيب الفقراء فقراء النصيب كيس بحساب حساب الخرس وفي ذمته ذمديس قياستي ايو كا كا كان بقالها markaas wuxuu leeyahay meesha konton kintaal weeye 10 baa lagu leeyahay 10 kaas masaakiinta kuul marka 10 kaas korkaaga ninkaas wixii si kale waa iskaga takrifalanaya masaakiintana wuxuu u goynto ويقبل المالك مالك وأقبل ذلك متكاس وحلي أنا ضماني أو قاري فينتقل حين فينتقل حينئذ المركز وحجورها هي حق الفقراء منه من ال يا منهم من الثمر أيو كجورها هي إلى ذمتي أول ثمار تان مران وحكلها مزرع كان وحكلها مسكينك مسكينك حقي سوا كجوا أيا دوش سوا وريك رضب كاسو كوري فينتقل حينئذ حق الفقراء منه من الرضب إلى ذمته وله بعد ذلك تصرفون كما مسؤول له إلا ذمتي ساوح له لي فإن تلف بآفة سماوية آفعرك كتم هذو كله بعد ذلك سقطت زكاة سكاد وكنا wixii meesha ku jira musiibo u timid dab baa ku baxsaday waxba ku dhacay waa halaagsadeen miskiinkiina waxba waa ka dhumeen asagana waa ka dhumeen waa la wada xubbeelay maahane asaga kaligiis maxamed bey ninkan wax tacaddi uu sameeyay oo xuquuqda fuqarada uu ku tacaddi ma jiro baab dhahab wal fidda dhahabki fiddadi dhahabka waa la yaqaan fiddadan waa qalinka man malaka ninki hanta min adhahabi wal fiddati nisaban nisab hanta hawlan hal sano kaamila lazimatu zakatu zakada ku lazimaysa nabaadku hawl uma baahnayn beerta uu ka soo go'a wax uga waajiba marba hadduu soo go'o waxba ku waajiba waada mar xawlba ku soo wareegay wax looga marhabin laakiin lacagta hadii ay taalo ee xawl sanad kaamil haday taalo zaka ku wajibaysa mar haday nisaab gaarayso والنساب الذهبي 20 مثقالا 20 مثقال way 20 ka مثقال markii culimada oo hadda casriga ay waxyaalay mataaxifta yaalay oo hore iyo wixii markay isku geeyeen inkasto oo qiyaasahooda farqi ku jiro waa un 80 iyo 4 gram iyo jajab saas oo kala ayay ay ku qiyaasaan 20 ka مثقال ذهب وزكاته نصف مثقال مثقال نسكي سوية إلا لباتن كمثقال وحلقة قادة هي وقول كي لبيا برو ربع العشر والي والنساب الفضة قلن كي النساب كيسي مئة درهم وهي خالصة خالصة عن قشر إيه وحكلة إيه كجرين بر إيه مار إيه وحكلة إيه كجرين قلن سافئة qalinkaas labada boqol oo dirhamna waxay ku xisaabiyaan ee afar boqol iyo sagaashan iyo shan gram oo qalin ah waa shan boqol oo shan dhiman oo qalin ah ayay ku xisaabiyaan labadooda midkii zakada uu ku gaari karo xoolihii aan ahayn labadoodaas ee مثلا tijaarada oo kale labadooda loo bandhigayaa midkii zakada uu ku gaari karo ee nisaabkii ku gaari karo ayaa looga zakeynaya مثلا xoolaha ninkan uu haysto hadii dahab lagu zakeeyo dahab hadii lagu lagu qiimeeyo ma gaari karaan 80 gram 84 gram ma gaari karaan laakiin hadii qalin ee lagu qiimeeyo waa gaari karaa marka qalinka lagu qiimeeyo labadooda kii uu nisaab ku gaari karo ayaa lagu qiimeynaa labadooda midkii nisaab lagu gaari karo haddii midkoodba aan la helin hal mid yaallo midka yaalaa lagu lagu qiimeynaya laakiin kale qiimihiisna lama yaqaan lamana hayo laakiin labadooda hadday wada yaalaan kii nisaab uu ku gaaro ayaa lagu qiimeynaa وزكاته خمسة دراهم شن درهم وهي خالصة صافية شن درهم ربع العشر يا ولي أي كسعتها ولا زكاة زكاة معهم فيما دون ذلك انت وحي كير زكاة النساب لقاري ربطا معها شلنك وهلا بزكاة لقرر معها وتجب وواجبتها فيما زاد على النساب النساب كي وحي كبطة بحسابه حساب حساب كيس محي تهي سيدة حوله وكله آه لابا واجب وحو لحيا مجراني شوط دي بغرة هذي عشر تهي هذي نسل عشر تهي وعلى قال حولاق يرو قالينهم ماشي ياله nisaabkii labaatankii mithqaal wixii ka sarreeya xogaaga yarba waxba laga gramkii walba wixii saas ah xisaabtiisaas ah ee asagu ma laha waqsi meel laga gudbaayo oo laleeyahay intaan wax lagama rabo kuma jiro بحسابه في وتجيب فيما زاد على النساب بحسابه سواء في ذلك وحا كسما المضروب مثل العجهان لو سميهي يو السبائك كو اسكا دلاشان مضروب waxa way sida lacagahan baa loo xisaabay dirham iyo diinaar iyo sibaa loo sameeyay sabiikana waxa weeye waa hadduu rabo kuskus ha noqdo hadduu rabo mid balbalaaran ha noqdo waa midaan lacagahan u samaysnay sabiikada walxulliyu xullidii waxay haweenku isku qurxinayeen almutaddu loo darbay liisticmaalin muxaramin isticmaal muxaram waa shay xulli ah oo isticmaal muxarama loo diyaariyo maalan waxaa ka mid ah saxamo iyo briqyaal iyo dahab uu samaysto guriga ku sharxa حرام بك هاين marka xulli ahaan loo xisaabin maayo waxa laga xisaabinaa lacag meesha u taala sida dambigiisa kale waa u gaarkiisa laakiin ayada waxa loo xisaabinaa lacag meesha u taalo zakadii laga rabo aw makruuhin ama tii makruuha midaas makruuha bilowgii hore waxaan ku soo sheegnay haduu weel uu ku kabo fido hadii ay tahay ziina waxa way waa karaahin weelkan marka weelasha meesha uu yaalo waxa ugu kabkaban oo quruxda ugu dhadhajiyay hadii la isku geeyo waa gaaraan nisaab bay gaaraan ama lacag kale u taalo oo qalin ah oo nisaab gaarayso kuwana waa la raacinaa zakada laga rabo laakiin haddii xaajo ay ahaan lahayd oo meel baa jeexantay meeshii baa wax yar lagu kabay waxba lagama rabo isticmaal wuxuu ahaa ee mubaax buu kaasi fain kaana alxulliyu aw lilqinyati ama kayd hadduu yahay xullidaani waa xulli iska kaydsan ee muriyada iyo muxuu ahaa ee jinjimo iyo waxaasoo qalin ah ama dahaba ayaa yaalla kayd iska weeye kayd bay u yaalaan ma ahan isqurxis wax u yaala ma ahan kayd wax u yaala weeye midkaasna sakada waa laga rabaa fa in kaana alxulliyu hadduu yahay xulligaas waxa haweenku isku qurxiyaan ama waxa la isku qurxiyo weeye mucaddan mid dool loo diyaariyey liisticmaalin mubaaxin isticmaal mubaaxa falaa zakaata fiihi zaka kuma jiro masaladuna de waa masale ikhtilaaf badan oo fuqahada in badan ay isku qabtaan xullida haweenku gashadaan oo ay quruxda u gashadaan oo xalaasha u ah zake ma laga rabaa mise zake lagama rabo axaadiis tusinaysa zake in laga rabana waa waa ku soo aroortay marka in haddiiba ay gaarto muxuu ahaa nisaabkii sideetan gram sideetan iyo afar gram iyo rubac oo kale ay gaarayso inay zakada iska bixiyaan baa u fiican sideetan iyo afar gram iyo wixii gaaro uga malayn maayo dhulkeedaan ziina looga qaato waa iska xoole kayd iska weyn ziina looga qaatay lama baabu zakaat alcuruud badeecooyinkii zakadoodii tijaaradii ayaa la garay ayadana zaka laga rabaa idaa malaka hadduu hanto cardan badeeco xawlan sanad وكانت قيمته قيمتي سواءها في آخر الحول سنة آخر كيسا نسابا أي قارتو لزمته زكاة زكاة سواء لازم بداعو هنطي بداع عدس مركو سواء بالله ودير تواح يربك سواء بالله ودير لكن سنة كي مركو لما هذا وحي قارتي نساب واجي هور النساب كما سواء بالله وني وحسب في الماء زكاة لغا بداع عدن أول قد بوحى الحساب يا آخر الحول محايا لي مرهوس يودقيسا مركور بيودقيسا تيقف كل يا مرور بحساب لدبجوك كلفات بالمضان nin oon xisaabiyahan oo aad wax u yaqaana wax keeni kara maana nin kale waa ku wareerahaya marka aakhir alxawl baa la xisaabina wuxuu sanadka cunay iyo waxaas iyo waxaa loo xisaabina idaa malaka cardan badeeca hadduu hanto xawlan sanad وكانت قيمته قيمة آه، العرض بدعة قيمة يدنا في آخر الحول نسابا أي نقطة لزمة زكاتها كل لازمة وهي ربع العشر ربع العشر وي وسيد العقد يوكله طبعا بالو قيبنا طبعا كي أفر لو سيكل قيبنا هل ملا لقبحنا بقول كي لبيبر بشرطين لبا شرط دس أن يتملكه وإنه كهانتا بمعاوضة معاوضة وإنه كهانتا بدعة مركز سوق ليسي تجاره قف بو آه، وحوق بدش معاوض قف بو وحوق بدش أما العقد كبدش أما وحق الوقوق وأن يوي وإنه نيستا حالة تملكي مركو هنان هي حال كذا التجارة وإنه بدعة وإنه بدعة حول كسو ورقسدان وإنه تاي مركو سو ورقسدان وإنه تجارة نيست marka saasay waxay ku bilaabi kartaa tijaaro inay tahay falow malakahu hadduu ku hanto biirtin dhaxal aw hibatin bixin aw baycin ama beyc buu ku hantay walam yanwi tijaarata tijaarana ma niyeysnayn falaa zakaata zaka ma jiro oo maalan eh, shaygan waa la iska siiyey badeecadan badeecada gurigii baa ku jiro oo dhulkii baa ku jiro oo dharkii baa ku jiro oo wixii mar tijaar ahaan in la warwareejiyo loola qastaa badeecada iska gelay marka eh, markii hore waa inuu mucaawado waxbuu kusoo bedeshay lacag buu ku gatay waxbuu ku gatay wax kaluu ku gatay markaas haddana inuu tijaaro geliyo gadgadiyuu niyeystay markaasay tijaaro gashay laakiin markii hore uu soo garanayo gurigaan inuu iska dhigtuu rabi asagu iska dego ama iska ijaarto hadduu rabo ee inuu sii gadaba maba rabo markaasna tijaaro geli maayo فإن اشتراه بالنساب النساب هدو كسو إبسده كامل ومن النقدين لبا لعقودة بناه وحكود سايا حوله حول كسي على حول النقد حول آه، عرض وحكود سايا على حول النقد لبا بقول أو درهم أما العقب بدن أيو قاضي بريع وكسو بحي لبا بقول أو درهم وحوية لين سيديد بلو بدعاده وحكود جرى شقده وعفر بلو بالسنة كوا أولا ماري محايا للعقتان حول باكو سعودي ميش أنا ينقش lacagta awal xawl baa ku socday haddana tijaaradan ayay lacagtii isku rogtay marka xawlkii lacagta ayaa zakada lagu bixina hadday nisaab marka hore lagu soo hanto fain ishtaraahu hadduu kusoo gatay binisaabin kaamilin min annaqdayni labadii lacaga banaa waa dhisahayaa xawlahu xawla alcardi calaa xawli naqdi ayuu ku dhisay kaasuu la raacay وإن اشتراه بغير ذلك وحن كاس هين بو كسو غت إما بدون نساب العقد نساب بك يلا العقد سكب كو غنتتين ما باهين أو بغير نقد العقد وحن هين بدي عقد كسو يبسي فحوله حول كيس من حين الشراء مركو على يبسدي أيو كبلابن بدعدان بدعك uu kusoo bedeshay ama lacagta uu kusoo bilaabay waa lacag nisaab gaarto awal zako ku guntintay ma ahayn marka markuu soo iibsado oo gacantiisa ay soo gasho uu niyeystay oo tijaaradan uu niyeystay markaas laga bilaabaya markii aakhirul xawl baa la qiimeynaa dee nisaab gaartay zaka laga rabaa dee gaarin xolga ويقوم ولا قيمة مال التجارة التجارة مال كذا آخر الحول سنة آخر كيسا لا قيمة سنة أول كيسا لا قيمين ما يبدح لا قيمين ما حلا قيمين ما وحس والجو وريرة آخر الحول سنة كمركو لما ذا لا قيمينه ورمجار النساب مثل مجار إم ساقو قاضي إم بما اشتراه به وحو كسو يبشي أيوكو قيمين بما اشتراه به وحو كسو يبشي يقول لي هي معها العكس اللي قسو بحش lacagtii laga soo baxshay oo mar magaalo kale laga soo jalbinaya lacagtii laga soo baxshay maanta ama waa ka hooseysa ama waa ka koreysa badeecadan waa la qiimeynhayaa lagu yiri haddii lacagtii laga soo baxshay in la fiirinaayo la qiimeyn maayo buugga la fiirinaayo shay waliba imisu ku fadhiyaa la oran lahaa qiime ma yimaadin laakiin hadda waa la qiimeyna lacagta laga soo baxshayna maxay ahayd hadday dahab ahayd hadday maxay ahayd gini ay ahayd hadday dollar ahayd hadday lacag soomaali ahayd lacagtii laga soo baxshay way waxa lagu qiimeyna lacagtii laga soo baxshay noocii lagu soo gaday way wax wax lagu qiimeyn bimashtaraahud waa sidaas ee lagama wado wixii aad ka soo bixisay wixii aad ka soo bixisay waa la soo dhaaf hadda ama qiimo ka badan bay joogtaa ama hoos u dhac hadday hoos u dhacdayna wax ninkaan uusan haysan laga qaadi ma haddii ay kor u kacdayna wax miskiinku leeyahay looga tegin waa la qiimeynaya qiimahaas maanta wixii soo baxa la fiirin laakiin lacagta wax lagu qiimeynaya haddii lacaguhu wax ku kala duwan yihiin haddii dollar uu kusoo galo dollarkaa lagu qiimeynaya haddii uu lacag soomaali kusoo galo soomaaligaa lagu qiimeynaya bimashtaraahud bi لا إن اشتراه بنقد من هذول العقد سوقط ولو بدون النساب النساب بقى يرات العقد بعد عمرك ورك سوي بحش ما إيه فإن اشتراه بغير نقد العقد وحنا هنا دوك سوي بشيء قومه بنقد البلد مقال لا العقد يا لو قيمنا أول بلاع وكسوقط مرك هذا العقد البلد كان قيمنا فإذا بلغ النساب هدو النساب قاروا زكاه وكزكينه وإلا هدو قاروا وينه فلا زكاة زكاة واجب ميسو حتى يحول عليه لا وكسو ولا حول آخر وحول كله تجارة دي ما أنت سنة كما كنا ماذا لقيم حول ما بقار تبا النساب حتى النساب كلا رب الله وهي سنة كلا وقت وكلا هدنا لحسابنا هي هدي قار تبا مركز زكاة لقبهنا فيقوم ثانيا فيقوم ثانيا مره بعد بعدنا لا قيمينه سنه كذا وهكذا ساسا ولقد لو ودا الى ان نسابك كغار ولا يشترط لما شرطيو كونه نسابا انه يها الا في اخر الحول حولك اخر كيس فقط ما sanadkoo dhan intaa wax gedgedaysay mar hoos bay u dhacday mar kor bay u soo kacaysaa marba sibay noqonaysaa waxaa nisaabka laga fiirinayaa sanadka dhammaadkiisa wey sanadka awalkiisa hadday nisaab ahayd oo hoos u dhacday oo aakhirka nisaab aysan gaarayn nisaab ma gaarta lale walow baaca hadduu gado carda tijaarati tijaaradii badeecadeedii fil xawli xawlka dhexdiisa hadduu ku gado bicardi tijaaratin tijaaro badeecadeed kale ku goco lam yanqadic ilxawlu xawlku ma gara sanadkan badeecadii uu soo waday lix bilood markuu joogay xoolo nool bay ahayd wuxuu u bedelay guri ama wuxuu u bedelay dhar welina tijaaradiibuu rabaa marka xawlkii waa iska socon laba badeecoo isbedeshay isbedelkoodaasi tijaarada waxa lagu yaqaano walow baaca hadduu gado asayrafiyu sariflowgii annuquuda hadduu gado bacdahaa bibacdin uu ku gado fi lxawli litijaarati tijaaradeed inqadaca waa go-day ninkaan shaqadiisu sarif buu waxbuu sarif lacagtii wuu haystay waxay ahayd lacag qalin bay ahayd dahab bay isku rogtay meeshaas marka sida masaladaas ku dhisan tahay waxa weeye tijaaradu badeeco iyo lacag iyo waxaa la kala gediyo meeshaa tijaaradu waadix weeye laakiin laba lacagood baa la isku bedelaya tijaaro macruufa ma maantaas tijaaro macruufa ma aysan ahayn marka wuxuu leeyahay tijaarada meesha ku jirta waa daciif sekadu marka shayga cayntiisay ku dhegan tahay lacagta uu haystaa sekada laga rabay haddii lacagtii lacag kale isku bedeshay lacagtii hore oo sekadu ku socotay waa dhammaatay ciddaan cusub baa la raacay walow baaca sayrafiyu annuquuda bacdahaa bibacdin fi lxawli litijaarati inqadac xawlku waa go-ahayaa buu فلا تجب عليهم زكاة التجارة لانقضاع الحين أو حول ولا زكاة العين المبادلة الحاصلة بالصرف وحيري نقل عن ابن سري ابن سريج بشروا السيارفة بأن لا زكاة عليه marka ayaga lacag meel iska taalana meeshii ma qabaan waxbay kala bedbedelahayaan wixiina tijaar ahaan loo uma uusan uma uma tixgelin tijaaro ma yihiin mise ma aha meeshaas wey meesha wax ka laga walow baaca bifil xawli xawlka dhexdiisa intuu ku jiro hadduu gado binaqdi naqdi buu ku gado waa rabixa waa ribxa waa amsakahu waa iska haystay إلى آخر الحول حولك آخر كيسي زكى الأصل أصل كوازكينا بحوله والربح بحوله من كان بدأ عدو سو ذي أي مثلا آه بدأ عدو وحكسو بحشي لبا بقولو درهم لبا دي بقولو درهم مركي وكسو بحشي آه بقول درهم وكلا كرت وبدأ عدو ما أنت وحي نغطي بدأ عمر قوبة ربح بقول بوهل haddii lacagtii uu ku celiyo haddana badeeco kale ku celiyo oo sidaas ay ku socoto oo badeecadii sidaa la iskugu noqnoqonahayo sakadu sida iskaga socon lahay isku xawlkii hal meelaa laga xisaabin laakiin lacagtii saddexdii boqol markuu ku gatay saddexdii boqoloo meel iska dhigta badeecana ma gelin tijaaro dambana ma gelin meeshuu iska dhigta wixii tijaaraba waa ka bixina lacag cado meel iska taalla u rogmin lacag cado meel iska taal hadday u rogmatay lacagtaani nisaab bay tii hore ahayd haddana lacag baa ku darantay hormaa wax laga bixinaya midii hore waaba la yaqaano hal sanay soo socotay haye midaan dambe oo ribixa see baa la yeelay marka wuxuu leeyahay ribixaan lacagtaan ribixa ahay hadday tijaaradii wax ku socon lahaayeen ribixu tijaaradaasuu kamid noqon laha isku hal mar ahayd noqon lahay xawlku ilaa tijaara aakhir xowl baa laga fiiriyay laakiin hadda hadday lacag noqotay oo lacag uu iska haysto meesha taalla ay tahay boqolkan maantii ribxaan uu helay ayaa xawlkooda laga dhisa labadii boqoloo horena xawlkoodii waqtigoodii uu ku dhammaana laakiin bardu nisaabkii waa wada yihiin nisaab waa tahay marka maalan haddii midii hore labayo toban bilood uu soo hayay ribxaana marka uu helay afar bilood meesha uga jirtay sideed bilood oo kale markii la joogaa ribxa laga sakeyna tanna waqtigeeda laga sakeyna walow baaca fi naq fi lxawli xawlkii hadduu badeecadii ku gado binaqdin lacag lacag buu u bedelay lacagtiina waa iska dhigtay waa ribixa waana ribxay waa amsako waa ceshaday lacagtii ilaa aakhiri xawli ee badeecaya ma gelinoo tijaaradii kuma sii wadin zakal asla intii asalka ahayd bixawlihi buu uga sukaynahayaayo awal baa xawlkooda soo socday markii xawlkii dhammaadu ka sukaynay war ribxa bixawli ribxana waxaa laga bilaabay maantii uu helay ayaa laga soo bilaabay haye ribixa marka marna lacagtii markii badeecadii la qiimeeyo saddex boqol bay geynaysa ama laba boqol baa lagu gadaya laakiin waxaa la suuragal ah inay jirto bil aan la gadin oo badeecadiina waxaa muuqanaysa inay faa'iido leedahay waa muuqataa lamana gadin marka mar hadii riixi meesha laga arkay ma markaas laga bilaabay mise waqti dambe la fiirin وأول حول الربح ربح حول كيس مركو كبل لودا من حين نضوده مركو عدالة وي لا من حيث ظهوره مركو مقدمي بدي هذا مركي الله لا بقول زايد لقي هلك وحصور قال انت لهايين هوس ودعد لكن مركي العدايو او لعقته لا غداي او العديي او اي عداتay badacadaan hoos inaysan u dhacayna boqolkaan faa'iido saafi oo banaanka taalaynayta markaas xawlka ee lacagta dambe faa'iido ribax ribax markaas xawlkiisa laga bilaabo laakiin markii hore ay daahirtay oo badacadii inta gacanta lagu waayo waxa muuqanaysa 100 zaid inay koreyso 100kaas waxa suuragal ah inay wax isbedelaan hoos u dhacaan inta badec ahaan lagu hayo marka markaas waxba la xisaabin maayo waqti ay hoos u dhici kartay way laakiin markii la gado la cadeeyo faa'iidada banaanka ku soo dhacday markaas waxa ka bilaabanaya xawlkeeda marka tan xawlkeeda lagu bixinaya tan xawlkeeda lagu bixin hadduu hadda soo yiraahdo haddaan isku wada bixinaya oo wax ma kala bixbixin karo waa laga qaadaa isku hal mar haduu isku bixinayo laakiin xawlkoodu waa kala duumahay marka meeshaas waxa la fiiriyaa shay hore oo soo socday waxa mustafaadka ah maalka mustafaadka ah ka faa'iiday hadii uu yahay shaygan wax ku dhisan isaga laga qaada ee isaga la raacinay midalan xoolihi ee ari bay ahaayeen ee awal markii uu horeysay wuxuu ahaa 80 80 kala dhaa 80 kan uu dhalay haday doonaan bilha joogeena sakadii wax ka galay xawlkan waa isla xawlkii tijaaray ahayd ayaantii hore lacagtu waa yarayd waa badatay tan xawlkeeda ay kula jirta laakiin lacagtan cad oo caynteeda wax laga rabo waa laba lacagood oo midba mar la helay labada lacag ilaa ahad mawduuca tijaaro waa ka baxay lacag caynteeda lacagta ku tacaluqay zakada ku tacaluqay mawduuci tijaaro waa ka baxay lacag cad oo meel iska taal isku rid والله سبحانه وتعالى مع الرحيم باب زكاة المعدن والركاز macdinku waxa weeye waa lacagta dhul la qodo lagala soo baxo dhul baa la qoday dahab ama fido ayaa laga soo baxay rikaaskuna waxa weeye waa lacag oo ummad hore meel ku duugtay oo meeshii ay ku duugtay lagala soo baxay gaalooyinkii hore meel ku duugay markaasaa meeshii lagala soo baxay rikaas baa leeyahay labadaasu baabku ku saabsan yahay إذا استخرج هذه لقلا صبحه من معدن قد كي قلنك هذه لقلا صبحه في أرض مباحة دول بنان مباح اسكا هو ددكو دن ودحايسا او مملوكه له نينكا معدنكا wax kala soo baxaya uu iska leeyahay dhulka إذا استخرج هذه لا صبح من معدن معدن في أرض مباحة كل أمام مملوكة له أسوء ليه نساب ذهب ذهب نساب تسدي لا صبح أو فضة فضة نساب كذا دي لا صبح oo dhul asagu iska leeyahay oo dhulkaas dadko dhan u dhaxeeyo nin gaar ah uusan lahayn buu qotay nisaab dahab ama nisaab fiddo kala soo baxay fi daf'atin hal mar hal mar uu qoro markii uu nisaab kala soo baxay aw dafa'atin ama marar waa qoday marba maxoogaa buu soo helay marba xoogaa buu soo helay wixii baa isgaaray nisaab bay gaareen lam yanqadic dafacaadkaasoo lam yanqadic uusan ka go'in fiihaa dafacaadkaas dhexdooda canil camali shaqada uusan joojin bitarkin iska dhaafid ow ihmaalin ama iska sahlasho tarkigu aslan waaba iska dhaaf ihmaalkuna waxa ففيه waxa ku sugan fil xaal isla markaas rubul ushri baa ku sugan markaas uu la soo baxay xawl bal sugi maayo horta marka ugu horeysa laga qaado ninkan marka dhul buu qotay dhulku waa dhul dadko dhan u dhaxeeyo dhulkaas aanin la jirin ayuu meel qotay waxbuu kala soo baxay ama dhul asagu uu leeyahay buu qoday markaas waxa uga soo baxay dahab ama fiddo oo nisaab gaaraysa hadda waxa laga qaadaya rubul ushri xawl la sugi maayo lacagtaasi hadday iska taallo uu meel dhigto xawl dambe ay gaartana iyadana waa laga raba oo nisaabkii meeliya laakiin hadda midaan uu la soo baxay xawl la sugo hadda la soo bixidda uu la soo baxaaba looga qaado hal mar uu la soo baxay buu ku yidhi fii dafcatin hal mara qodidii la qodahayeyba waa la soo helay dafacaadna waxa weeye marar kala duwan mar baa la qoday waxbaa la helay mar labaad baa la qoday waxbaa la helay laakiin inta oo mararkaas u dhaxaysa waa inuusan kala goynoo marbuu wuxuu dacay shaqadaan oo dhan ba inuu iska dhaafo waa lagu dhibaatooday miduu ka maqnaa wixii waaga hore helay iyo waaga dambe haduu waa dambe niyeysto haddana inuu ku laabto isku la isku darimo maxaa yeele wax is haysta maahano ee shaqadan waa dhaaf ihmaalkaana waxa weeye inuu wax kalaba soo baxo waa rabaa laakiin wax kale uga mashquulo waa iska dhaaf muddaa kasoo wareegtay muddadaas markii ay kasoo wareegtay ayuu markaa meesha inuu ku laabto ku laabto wax kala soo helay labadaas la isku dari ma laakiin shaqadii buu ku jiraa hadba markii shaqada uu ku jiro waa la daalo waa laga nasanahayaa shaqaalihii baa meel kala aaday waxbaa looga looga joogsaday mararkaas marka shaqadii waa lagu jiraa waa socotaa laakiin waxyaalo caqabaadii waxbaa hor istaagahaya wixii marka la helaa markaas isku hal dafcoo kale xisaabsiin wixii marka uu la soo baxo wuxuu ka bixinayaa ربع العشر طبعا ميرود بقى لو قيبينها ماشي بقى عفر لو سي كلا دغاي هل دغ بقول كي لبيه برو بقول عشر كيس وا طبعا طبعا ربعود وا لبيه بر marka boqolkiiba labiya bar ayuu iska bixin walaa tukhraju zakada lana lama bixiyo ilaa bacda tasfiya marka la sifeeyo maahan haddii ciid iyo wax iyo ay ku dhex jiraan marka laga sifeeyo ciiddaasoo la dhalaaliyo dahabkii ama qalinkii oo saafi oo keligiis isku soo haro markaasaa sekada laga bixina haddii kale waxaa soo suuragala qayb ciid u badan in la bixiyo qayb ciid u badan inuu bixiyo ayaa soo bixi karta marka wixii oo la saafeeyey wax laga bixina فإن ترك العمل هدو كتو بعذر العذر درادس كسفر ميل بؤان وإصلاح آلة قلب كيا لصوصو لصوصو بنا ضمن ولا اسكو بينا oo hadda waxa shaqada ka hor joogsaday dafcadii hore waxbuu helay nisaab ma gaaraan dafcadii labaad waxa shaqada ka hor joogsaday cudurdaar weeyo meel buu safro dani ka gashay ama muxuu ahaa alaabtii waa lasoo sifaynaya ee lasoo samaynaya wax lagu qodahayay marka marka cudurdaarka ay tahay waa la isku geynaya labada jeer wuxuu helay isku mid bay noqonaa shardi wuxuu ka soo dhigay dhulka wax laga helaa waa inuu ardi mubaaxa ama ardi mamluukatun lahu waa inuu ama asagaa leh ama waa dhul aan la kala xigin وإن وجد هذه اللي هلو معدن كاس في أرض الغير لول نين كلا إسكال ليهي فهو اللي صاحبها نين كلا هوا إسكال نين بعد لول كان لها لول كيبال القضي وحبا لقى سوى بحشي أسوا إسكال لول كاس إلا سلكي سوى سين نين كاس أسوا إسكال حديث كينوا بياني كرا وملينا يا من ظلم قيد شبر من أرض ذوقه من سبع أرضين يوم القيامة هدو هل تاكور دولا ودولميو تضوضا دول بالسوق بينا مركز على القنت اللي وقلين marka toddobadii dhul maxaa loo soo goynayaa meeshaan yarta asaga uu yeeshay wixii ka hooseeyay la salkeeda saaska wixii ku jiraan asaga marka dhul dad iska leeyahay hadduu ka helo oo macdanka laga soo baxsho saaxibkeedii baa iska leh asagu ma laha وإن وجد هدو هلو ركازا وحل الدوغي ومن دفين الجاهلية جاهلي وحي أي دوغينة وهو نساب ذهب ذهب نساب كيسبو قاري أو فضة فضة أيو نساب كيسبو قاري في أرض موات لول اسكم مواده ما أنت إدلي أي سجلين وكهلو ففيه الخمس في الحال شن ملود بالوكا قيبنا ميل بالغرم بقول كلا باتن بالغرم ففيه الخمس في الحال isla markaasaa laga qaadahaya lacagtaas hadday muddo dambe iska sii taaloo nisaab gaartana marka lacagtii kale oo waxay gelaysaa zakaatu naqdayn ayay gelaysaa lacagta iska taalo oo zakada ku socoto saasay noqonaysa laakiin hadda fakta ugu horeysa uu soo baxo xawl iyo iyadoo aan wax kalaba la fiirin hadday marba nisaab dhan tahay khumus baa laga qaaday marka dhulkuu ka helay waxaa la yidhi dhul mawaad وإن وجده هدوهر في ملك لول ملك أه فهو لصاحب الملك ملك صاحب كيساس كان لول أو ضد سكلا يهونو ملك يا يا وحان واهر اللي قد دوغي ماشا لغا هلاي نينك لول كالحابا قادان هاي نينك وح قطي وحبا كيهلي بهاي ماشا maxaa dhul nin leeyahay dhulkaas waxa ku jira asagaas kale aw fi masjidin masjid buu ka helay masjid dad uma kala dhexe nin gaar u leh ma jiro aw shaaricin dariiq uu ka helay أو كان من دفين الإسلام الإسلام واحد دوكتي كم إذا هاي علامات إسلام بقول لك دراهم تقول هو الله أحد يقول اللي جرتي وحباك ويا علامات إسلام بالوع فهو اللقطة بعده بعدين وقال النادية هل سنة دي للنادية كبعد حيا الملك مركب بعده ايش هاد ملك إن نسكل لي هي أو دول نسكل لي هو وين وحريسان على بنك قال على بعده وبعد ما بعده ما عندنا الحين waxa baadida dhul oo aan dadka u kala sokayn wixii laga helo way waxa baadida ay meel in iska leeyahay wixii laga qaado waa baadi lama leh ninka la iska siina asagu marka haduusa waxaan inaysan asagu lahayn oo cid kale uga dhumeen oo markaas asaga ay u soo baxdo asagoo haduu doono markaas kabacdi baadi ahaan ha u tixgeliya laakiin nin kaleo dibadda ka yimid intuu dhul nin leeyaha wax ka qaado wuxuu waa baadi ma jirto baadidu waxaa laga helaa dhul aan cid cid u kala sukaysan lahayn meeshaas marka rikaaskuna wixii gaalo ay duugatay weeye wixii muslim uu duugtay kuma jiro wax gaalo ay duugto jaahiligii hore dhul ay ku duugayeen haddii la helo qofkaas helay shan meelood meeshood baa laga qaaday haddii wax alla ku abuuray dhulka hoostiisa oo macaayid muxuu ahaa dahab ama qalina qofka uu la soo baxana waxaa laga qaadaya rubcul cushri sidii zakadii oo kale waxaa laga qaadaya boqolkii shan hadda hadhowtadii markii lacagtaasi xawl dambe ay gaartana hadda lacagta kale ay la mid tahay باب زكاة الفطر أفرك زكاة سباب كدوي زكاة الفطر وزكاة أفرك رمضان بعد ما علي ما أنت عيد زكاة لقرب زكاة أسمرك واحد روح حكم كذا إلا برته مواجب ما سنة تدكي كو واجبيس إن لبرته قدرك الله يسكرها إن لبرته تدكي قادن لها إن لبرته وقتك الله بحناية إن لبرته حكمة لقربه xigmada laga rabo maanta farax baa lagu jiraa qof shaqaysanaya amaba jiro miskiinka igu shaqayna miskiin maanta nin adeegsanaya ninkii xooggiisa ku xoogsan jiray maanta nin adeegsanaya ma jiro dadkii o dhan ba shaqo uma socdaan marka wax uu maanta ku shaqa ma jirtee uu ku maro waa in la siiyo marka xigmadeeda waxaa leeyahay labay iskaga saaran tahayo duhratun lisaa'im wa tucmatun lilmasaakin labadaasay isku xigmadeedu labadaas ay ka qaybsantaa waxna waxay u laabanayaan ninka zakada bixinaya soonkiisa waxyaalo khalal oo galay waxbaa lagu daahirinaya waxna waxay u laabanaysaa faqiirka faqiirkaana looga looga fujinayo maanta xaajir tajibu waa waajibtaa calaa kulli muslim marka xukunkeedu waa kaas waajib weeye sida xadiidka cabdullahi ibni cumar farada rasuulullahi sala allahu alayhi wasalam zakaat alfitr saacan min mm-hmm. على كل حر حر كستو مسلم مسلمة إذا وجد هدو هلو ما يؤديه وكوكتو في الفترة فترة وكوكتو وح وكبحي هدو هيستو فاضلا حاله يمت كالزائدة عن قوتي قوت كيسة يوقوتي من تلزمه إذا كل لازم يسا نفقة ونفقة ديسة وحال روا السجا يضدك النفقة كله مالين يهبين إني كسوحر دور راشن قرر يالو إلا بشر لو قلت لك قلي وحي هبيني مالين كسوحر زكرة وعلى قحر فاضلا عن قوته وقوت من تلزمه نفقته وكسوتهم يدركودي ليلة العيد ويوم هذا دد كان أردينهين وحبوا وقضى يا مركي دركي أي قطان وعنطدي أي قطان هبيني ما لها هيل الهايم بس وكسوا حرق وعن دين دين وأنو كسوا حرق لي ومسكن قري قري بإيجار لقى رباء وأنو إيجار كيس كبحية وعبد يحتاجه وأباهيه هاي waa khaadim oo aan laga maarmayn oo cidda u shaqaynahayo oo aan laga maarmayn khaadimkaasna waa inuu kasoo haraa wixii khaadimkaa jaarkiisa fidrada loo bixin marka fidradii ninkan miskiinkaa daruuro looga kicinaya kii oo wax bixinaya laftiisii daruuro la gelin maayo caawaya berita wuxuu u baahan yahay ee cariiri lagu gelin maayo asaga ilaa cariiri kan inta looga bixiyo kii kale cariiri lagu gelin maayo maskanka marka hadduu guriga isagu leeyahay gurigiisa fidrada loo galayo gurigaanuu leeyahay raashinkii caawiya maanta la cuno markay kasoo hartay wax dambe oo la bixiyo maba jiraan haye guriga hala gada lamada hadduu gurigu ijaar yahay ijaarkiisa la bixinayo markii ijaarka la bixiyo wixii soo hara ka bacdigeed baa fidrada laga bixin falow fadala hadduu soo haro bacdu maa yu-addiihi wuxuu gudanahayay qaarkiis lazimahu ikhraajuhu inuu bixiyaa laazim ku ah ninkan hadduu naftiisa ka bixinahayay suuskii lagu lahaa nuskiisuu helay nus baa zaa'id nuskuu iska bixina maa amartukum bihi faatuu minhu mastadactu dhowr qof buu wax ka bixin lahaa dhowrkii qof wixii laga bixin lahaa zaa'id waa noqon waayeen horta naftiisuu ku bilaabahayaa markaasuu sii wadahayaa meeshay ku go'daha ah sida loo kala hor hormarin doona hadhowti waxbuu keeni doonaa ومن لزمته نينكي كل لازمتي فطرته اسغا فطرتيسي لزمته وها كل لازميسه فطرة كل من احد دمانتيس فطرتيسي وتلزمه اي كل لازمته نفقته نفقته قف الله عليه قف كي زكدا اسغا انه اسك بخيو فطره واجب اي كتاه ددك نفقده كله واجبك كله ايغان انه كبخيا تلز لزمته فطرة كل من أحد كاستفدري سنو بحيو تلزمها يكون لازم تاع نفقة نفقة من زوج زوجك يا ح- حاسكس هوانك واجب كنا قطي فطرة ذي بحنا وقريب هو يدي عبه يضن عصوز يكون واجب ومملوك أدونا سوي إسكلي xooluhu xataa waa ku jiraan xoolahan adiga aan leedahay qaarkooda guriga lagu nafaqeeyo nafaqadooda waa la siina mamluuk waxba ku leeyahay markii nafaqadooda la siiyo wixii soo har ee ayaga hala baktiyo fitra loo bixinayo ma lama laha laakiin waa intii laazimka ku lahayd wey waajibka ku lahayd in kaanuu muslimiina muslimiin hadday yihiin haddii muslimiin aysan ahayn ee waalidkii oo kale maalan waana nafaqeeyaa wax ma haysto laakiin waxa weeye waa gaal waxba laga bixin maayo fidradu ee muslimiinta ay ku waajibtaa qof muslin ah wey wax zak- fidrada laga bixin hadduu addoonkii gaaraya laga bixin maayo in kaanuu muslimiina hadday yihiin wawajada asaguna uu helo maa yu-addii canhum wax uu ka gudana uu heli karo wax uu ka bixiyo waa inuu heli karaa hadduu wax uu ka bixiyo uusan heli karin de inaan heli karin waxba lagama rabo inuu soo daynsado iyo waxaas lagama rabo لكن لا تلزمه كل لازم فطرة زوج زوجة الأب أب حاس كيسي فطرة دي المعسر أو فقير كه دي أبيس فقير ويا إنه ناقو جوري على جر سو هدو حرق ناقتنا إنه نفقية يهضج أبو على جر ناقتي يهضج ونفقينا وحلي فطرة دي ناقتي لقى مرة هضج على جر هضج وحوا واي فقير بالنقضي أد نم فقير أول بقى آه، لقى مرة بين آه، زكاة الفطر لقى مرة عمرت واحد واجب كل عيد هضج يا هيد odagii wax waa waay marka fidradeedii meeshaas kuma jirto le iyo wa mustawladatihi mustawladadiisi mustawladadu waxa weeye odaga ee, addoon buu u gaday addoontaana ilmo u dhasha marka ayadana nafaqadeedu waajib bay ku tahay sida odagaba nafaqadiisu waajib ay ugu tahay marka ee, laakiin fidradeedii waajib maahan wain lazimathumaa haba laazimto nafaqatuhumaa nafaqadooduba ha laazimto nafaqaba ha laga bixiye fidra kuwaas ka bixin maayo laakiin dadka kale oo waajibka ku leh fidradoodii waajib waa inuu bixiyo dadka oo ee, ixsaan falka ugu yimid oo guriga iska joogo wax ka cuno oo hadday wax haystaanna waxba iska bixinaya haddayse wax haysanna waxba ma haystaan fuqaradaas meesha joogtay ka mid yihiin wax oo xisaan fal loogu xisaan falo raashinoo la siiyo faqri uga bixi maayaan laakiin midka masruufka kule waajibka kule oo masruufkiisii lasoo helo oo maalin walba masruufkiisa loo keeno faqiir ma waman lazimathu ninkay ku laazimtay fitratun fitra ku laazimtay wawajada bacdahaa qaarkeed buu helay wixii ku waajibay qaar buu helay haddii lagu lahaa maalan toban suus lagu lahaa isagoo hadda wuxuu heli karaa saddex badaa binafsihi naftiisu ku bilaabaa saa iska bixi uma zawjatii xaaskiisuu ku bilaaba uma bnihi saqiiri wiilkiisii yaraa ayuu ku bilaaba uma abiihi aabihiis buu ku bilaaba uma ummihi hooyadiis buu ku xijinaya uma ibnihi lkabiir wiil weyn wiilka weyn waxaa laga yaabaa ama inuu mashquul ku yahay ee waxbarasho oo waalidka nafaqadiisii laga rabo ama inuu naafo yahay oo uusan bashaqaysan karin oo waalidkii laga rabo nafaqadiisa marka saasuu iskugu xujinayaa buu leeyahay qofba qofkii uu walow tazawaja mucsirun nin mucsiri hadduu guursado bimu'sirati naag maal qabta aw biamatin addoon uu guursado lazimat waxay ku laazimaysaa sayid alamati addoonta sayidkeedii fitratun fitra ku waajibaysa liamati addoontiis ninkan waa mucsir isaga wax ma haysto naagtuna isagay nafaqo kulahay iyadu xoolay qabta isagayna nafaqo kulahay marka ayada fidra iska bixin mayso fidradii isagaa laga raba hadduu waayo hadduu helaba xataa iyadu hadday nafaqada bixiso ixsaan fal iska weyn nafaqadeeda laakiin hadduu addoon guursado addoonta sida badanba ee, ninkii lahaabaa adeegsana nafaqaduna isagay fuulaysa hadduu adeegsado marka fidradii asaga ayaa sayidkii baa laga rabaa buuri. walow tazawaja mucsirun bimu'siratin naag xoola qabtay hadduu guursado ow biamatin addoon lazimat sayid alamati addoontii sayidkeedii waxaa ku laazimaya fidratun liamatihi addoontiisa mar hadduu asagiiba mucsir noqdo uusan waxayn ayada meel cilaa ma dhacaysa waxay u laabanaysaa ninkii ee- ee ninkii lahaa ولا تلزم الحرة حرة كل لازميس فطرة نفسها فدرده كل لازميس وقولك الراجح لغا دغاي لكن اختلاف موقدان ميشاس ku jira waqiila talzim wa kul lazimis mar adu qiilada banaanka soo dhigo waxa way qowl oo mid kaan uu isleeyahay xogaa wax yar waa laga raajix yeelay ma ahan oo banaanka taagan marka meeshaas inay iska bixisaa oo qayroonaanaysa ay zakada dadka ay ku waajibaysaa ma waa waa dadna waa la soo sheegay waxa la dadka nafaqadooda ku waajibka ah ee ilmihi caawa dhasho ma laga rabaa وحلو وسبب الوجوب إدراك غروب الشمس قرح دعا وإنه هليلا ليلة الفدر هبينك أفرك وإنه قرح دعيسة سوى هليلا meeshaas marka waxa laga rabaa inuu ramadaanna wax ka joogo ramadaanna waa inuu wax ka joogaa oo qorax dhacba ha ahaatee wax ka joogaa shawaalna waa inuu wax ka joogo labadoodi وسبب الوجوب إدراك غروب الشمس قرح دعا وإنه هليلا ليلة الفدر فلو ولد له ولد هدي إلما لو أو تزوج أو قرسد أو اشترى أو سوء إبسد أدون قبل القروب قرحة عن دعين أو مات أو دنته ولدك أما زوجدي أما أدونتي أو سوء إبسدي عقب القروب دعتان كعربتيسة لزمتهم وح... لزمت وحا كل لازميسة فطرتهم فطرتهم وحا كل لازميسة macnaha naagtii uu soo guursaday galabta uu soo guursaday xataa haddii markii qoraxdu dhacdo ay dhimaato zakadii waa laga rabaa maxaa yeelay ramadaanna waxbay ka gaartay shawaalna waxbay ka gaartay ilmihii yarka ahaa caawa dhashay galabta dhashay haddii ay qorax dhici markii qoraxdu dhacdo dhintaan shawaal waxbay ka taabteen oo leeladii ciidday wax ka gaareen marka waa laga rabaa meeshaas marka waa inuu labadoodii isku helo وإن وجدوه هذه لها بعد القروب قرح دع بعدين هناك توحوا جلسدي قرح دعك بعد المية واحد أشياء قرح دعك بعد لم تل... لم تجب فطرة فطرة واجب من سوء ضد كاسي ضد رمضان بوح كسو جاري ما من كان واجب كيس رمضان حلو وقت مسو جاري المعنى أنا بعد رمضان إلا شين ومسو جاري رمضان جزء بكما هليلين قرح دعك بعد إلا شين ناتا نوحوا جلسدي قرح دعك بعد ومركز فطرة دي واجب كما ثم الواجب واجب وحوي ساع هل سوسة عن كل شخص شخص كستوى وهو خمسة أرضال شن هدلوي شن هدلئي وثلث ثلث بغدادية بغداد لونسب هذا العراق وبالمصري هذا مصرنا أربعة ونصف وربع وسبع أوقية أوقية دي أو اه مركي لوكالا دغو سيديد ميلود ميل لوكالا دغو رضا رضا رضا لغي لوكالا دغو أوقية سبع marka ee hadalkii Misri iyo midkii hadda Baghdad anaga midna ma hayn ee muwaasiinta culimadu ay sheegaan oo ay yiraahdaan laba kiilo iyo intaas oo kale ay yiraahdaanna cuntadoo dhan ma wada keeni karto maxaa yeelay cuntadoo dhan isku wada miisaan noqon mayso meeshaana waxa asal u ah waxa weeye waa beeg ayaa asal u ah marka haddii beegga suuskii madiina la helo hagaag haddii la waayo waxa meel walba laga helayaa nin muctadiloo sacbadiisu ay siman yihiin afar jeer in labadiisa sacab la saaro la buuxi waxa weye arbac xasanaad taas meel walba waa laga helaa wax meel walba laga helahay wey miisaan mar walba la helaa من الأقوات قودي الكمل التي تجب فيها الزكاة زكاة أي كواجبيس معايا هين قودك زكاة كواجبيس محمد يا ثمار ولن عنبها إيو مبادئ يا وإنه يهي وحا دادكو أي أبورتان وكيتسمي كرا قلالي كرا وكيتسمي كرا oo haddana cunto ahaan loo cuno waxyaalahaas shuruudkaaga soo dhigay marka waa aqwaadii zakadu ku waajibi jirtay min qaalibi quuti lbaladi beledka uu joogona cuntada u qaalibka beledkaas waxa laga cuno oo ugu badan beledkaas wixii laga cuno ugu badan ayuu ka bixina wayujziu laqidu aqidku caanaha la qalajiyey ayaguna waa gudaan iyo wallabanu caanihii iska caadiga aha liman dad quutuhum quudkoodu daalika midkaasuu yahay hadday reebaadiye yihiinoo caano kale yahayba iska cabaan quudkooda cuntadooda caanahaasaa u badan bis caanaha ku bixin haddii ay yihiin caanahan oo la qalajiyo dad farsamo yaqaanoo markii waktiga caanuhu ay badan yihiin caanahaas qalajiyo oo jidaalka u dhigta oo isticmaala ayaguna caanahaas waa gudahay caanaha la qalajinayo hadii farsamada lagu qalajiya farsamooyin kala duwan bay noqon kartaa sidii loo qalajiyaba caanahaas oo la qalajiyey waxa weeye ayaguna waa gudahay dadka cunto ay u yihiin meeshay cunto ka yihiin cuntooyinka kalena meeshaas wixii u badan baa laga qaadahayaa beledkaas qaalibka ugu aho beledkaa laga isticmaalo qofku asagu shaksigiisu wuxuu cuna laga hadli maayo waxa beledka laga cuno waxa ugu badan beledka waxaa suuragala cuntooyin kala duduwan oo kala sarreeyaa laga cunaa iyagoo dhan wada qaalib ah oo aan kala badnayn wuxuu yidhi fain akhraja hadduu bixiyo min aclaa quuti beladihi beledkiisa quudkiisa midka ugu sarreeya ajzaahu waa u guda cuntada beledka midka ugu sarreeya hadduu hadduu u bixi aw duunahu duunihi min aclaa min duuni quuti lbeledi ayuu kii ugu liituu ka bixiyey falaa maya marka waxaa laga rabaa wasad wasad buu iska bixi ويجوز الإخراج إن لبحيا بنام بير في جميع رمضان رمضان ودان إن لبحيا مسألة waxay ku dhisan tahay shay oo ku waajiba laba sababood hadii labadii sababood midood la helo marka shaygaas in la sii hormariyo ayaa ayaa suura gali karta qaacida noocaas oo kale ay leeyihiinoo maalan haddii uu dhaarto shaygaas inuusan samayn isagoo aan weli dhaartii furin waxay leeyihiin waxbuu bixin karaa kafaaradii waa sii bixin karaa maxaa yeele kafaaradu waxay ku xiran tahay dhaarta hore iyo dhaartii la jibin laba waxyaabo meeshaan ramadaan iyo shawaal isku imaatinkooda ayaa ku xirnayd zakadaani waajibkeedu marka labadii sababood midood baa taa laakiin sida oo mansuuska ah oo soo aroortay waxa weeye xadiidkii cabdullahi bni cumar uu yidhi dadka zakada ururiya waa la siin jiray qabla alciidi biyowmin aw yowmin zakada waa la soo aroorin jiro hal meelaha lagu ururiya halkaas meelaha masaakiintii o dhan ka tira koobantao lagu wasacahayaa marka dadka soo ururiya ma suuragal aha saaka ciidda inay tagaan oo soo ururiyaan oo isla saaka la qaybiyaa suuragal maaha marka qabla alciid biyowmin aw yowmin baa la siin jiro والأفضل يوم العيد ما أنت عيد أوي والأفضل يوم العيد أن يخرج يوم العيد قبل الصلاة صلاة كورونا به مسألة هذا حديث كواحد ماذا يسأل قاعد وقت كينا يقول لي دي آه صلاة كجدال بحيو فضلي أي لهذه واجب كي هوس بيود ويسا قيمه سيو صدقة من الصدقات بين نقونيسا لكن فقهاء إن بدنا وكم من مكان أركتيف وحيو قاعدنا هيا شيء أفضل ولا يجوز تأخيرها إن لقد دبلغا ما بنانا عن يوم الفطر ما أنت أفر يوم الفطر إن دبلغا دبلغا ما بنانا فإن أخر عنه دو كدبلغا أسمع أسوه دنبابه واللزيمه القضاء وقضنا وكل لازمه وقت يدي وكب حدا إنه سكب حيانا وعلى قرب الفطرة دي وايد نافتي كو نافي ميس وعلى قرب meeshaas marka waxyaalihii zakada laga bixin jiray midii dadka laga bixin lahaa iyo midii laga bixin lahaa nabaadka iyo midii lacagta laga bixin lahaa iyo midii tijaabada laga bixin lahaa midii xoolaha nool wixii o dhan waa kasoo baxa hadda zakada sida loo qaybiyo baabkaasuu soo galay baabu qismi qasmi asadaqaati sadaqaadkii qaybintoodii sida dadka sakada leh loogu kala qaybina mataa xaala alxawlu xawlku markuu soo wareego waqadara uuna karo cala alikraaji inuu bixiyo meeshaas laba shardi oo saaran way xawlkiina waa soo wareegay inuu bixiyana waa kari kara bian wajada isnaafa asnaaftii buu helay wamaalu xaadirun xoolihiisiina waa joogaan marka haddii dadkii zakada qaadan lahaana joogaan xoolihiisiina yaalaan waqtigiina dhammaaday ninkaasi tamakun buu helay xaruma calayhi waxaa ka xaaraama attaakhiiru inuu dib dhigo ilaa an yantadira inuu suganayo maana faqiiran faqiiro axaqa ka mudan min almawjuudiina kuwa jooga dadkan jooga faqiir ka mudan baa jiro meel dhow ka imaana كقريب وجار درسك وأصلح منك وناكس وأحوج منك باهي بدن لكن كوا جوجا هدي أي كجيران حد ضرورة آد قدران أي كجيران كوا ضد كلا السجن لكن كوا كوا كسب باهي بدن بجرا وقت هنا وعد ما رايح وقام مدير يكون ما هيا مركب مدرس وحير ولا سجن لكن انت سوسوها مره دي تمكن يوحي وسلها سوه hadhowtadii dhibaatadii dhacdaa qaybtii asaga qaada haddii xooluhu baaba'aan zakadii weli waa laga waa iska bixin bacda tamakun mar hadduu gaaro iyo bacda alxool وكل مال مال كستو وجبت أي واجبتي زكاته زكدي بحول والنساب أي كو واجبتي حول يا النساب لبا سببود وي حول يا النساب كو واجب جاز تقديم الزكاة زكاة إن لهر مريا بنان على الحول حول كي لغو هرمري بعد ملك النساب النساب كمرك الملكية بعد لحول واحد وحي رنجري تعجيل الزكاة زكاة لبدتنا إنكي آه، سنة كي أسوأ أن قارن بزكاة يسيب بحنا xoolihii waa haystaa xoolihiisii nisaab bay dhan yihiin laakiin weli xawlkii ma dhammaan marka intuusan xawlku dhammaan sababta waxaa yaala xawl iyo nisaab laba sababood labadii sababood midood baa taala sakada waa sii hormarin kara tacjiil laakiin tacjiilkaas wax badan buu gadaal uga rakibi doonaa mucaqad ah جاز تقديم الزكاة على الحول إن لغو هرمري بعد ملك النساب النساب كمركا لملكية كبعد لحول واحد على حول مركي أيوب بحنا لبس سنة سي هرمرينا يملقي لها هل سنة هرمرينا وإذا حال الحول مركز سب... حول كي بسوري سنة كي بسوري والقابض ننكي قاتين بصفة الاستحقاق بكسوين ننكي زكاة اللي سيه ولي سيه فقيرون وما أنت هدي زكاة لبحينا ومضمان لها ولا سين لها وننكي زكاة قات والدافع كي لدي بين كي واحد بين بصفة الوجوب الوجوب صفة ننكي حولها دي بين ما أنت زكاة وكو واجبت والمال بحوله حولهنا وعوي واسديس نسق نس... نسابك كمان نسقاني حوله نسابك كمان نسقاني وقع المعجل كل الددتية وضعها يعني زكاة زكتي نين كان أفرتن أريو هيستي أفرتن كانوا نافكسي أريو واحد نسقاني كمان دحينو أفرتن كيسي واجور sanadkii markuu dhamaaday ninkan zakadii waa lagu leeyay ninkii zakada la siiyeyna weli waa mudan yahay waa faqiir wey neefkii la siiyey zakadii wuu ugu dhaca zaku noqon laakiin hadday shuruuddaas wax isbedelaan miisaaluu ku siin doona wain maata alfaqiiru faqiirka hadduu dhinto waqtigii xawlkii dhammaaday faqiirkiiba maba jooga waa dhin aw istaqnaa bikayri zakaati zaka keyrkiisba ku doorto xoolo kaluuba iska helay rabbigay baa xoolo meel uga soo baxay laakiin xoolahaasi